Xerada Ifo oo ku taala xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday baratay Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxday madrasada Fatxi. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka xerada Ifo, maamulka madrasada, bahda waxbarashada, culimo-diin, macalimiin, waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada. Gudoomiyaha madrasada Fatxi Sheekh Xasan Cusmaan ayaa ka warbixiyay heerarka ay soo mareen ardaydan.
madrasatu fatxi waxaa la asaasay waxaa laga joogaa toban iyo laba sano toban iyo labadaa sano ee joogtayba qur-aanka way soo saaraysay caruurtana imtixaan baa laga qaadaya shahaadon bay qaadanayeen bal waxaan ogsoonnahay qur-aanka ardadu markay xafidaan ee la geeyo iskuullada in looga bilaabo lixaad toddobaad in looga bilaabo waalidkana kolley markhaati bay ka yihiin sababtoo qur-aan keliya meesha laguma barto maadigiina waa lagu bartaa bal macalimiin aan soomaali ahayn oo maaragtay ajnabiga yaa wax ka dhiga khayr allaha siiyo macalimiinta iyo maamulka iyo waalidka way dadaaleen war culumaa tihiin horey u socda madaarista xaadira madaarista ha la xaadiro cadaadiga qaata sanawiga qaata ilaa jaamacad xalaqaadka masaajidda ha la galo insha allahu waxayna rajaynaynaa inaad culumo islaamka anfacda Qaar ka mid ah marsharaftii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey.
nabiga calayhi salaatu wasalaam qof bini aadama wixii lagu ammaano wixii ugu sharafta badnaa ee lagu ammaano iyo shahaado sharaf la siiyo tii ugu qaalisanayd buu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah meel loo dhaafo male kan idinku khayrka badani waa ka qur-aanka xifdiya ee yaqaana ee bartay ee sii bara laakiin shardi baa u yaallo waa inuu ku dhaqmo oo qur-aanku wixii uu farayna la yimaado wixii uu ka reebayna uu ka tago shardigaasaa u yaallay dhinaca kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay alqur'aanu xujatun laka aw calayk qur-aanku inuu xujo ku noqon oo loo yar iyo doodaa ku noqonayo iyo qareen haddii aad ku dhaqanto sidii aynu sheegaynay haddaad ku dhaqmi weydo intaad baratayna inuu xujo adiga kugu noqonayo oo ilaahay uu kugu dacweynayo oo odhanaya ilaahay muuna aqriyin igumuuna camal falin waajibkii kas iga saaraa muuna gudanin oo adiga markaas cadaabka aad sidaa ku mudanayso madrasadan waxaa lagu bartaa culun culuntuna waa maadi iyo diini maadi iyo diini meesha way ka shanqadhay ardaydii diinta akhriday hadduu yahay kitaabka qur-aanka iyo axaadiista iyo nashiidooyinka nooc kasta oo diiniya meesha waa laga akhriyey midaarka iyo ku hadalka labaduba way la imaadeen marka waxaan leeyahay macalinkoodaa baray in wax la bartana way muuqataa madarasadan maaragtay dadaalka iyo juhdiga fara badan ee ka jiro dadka ka faa'iidaystay ee dariska la'a madarasada caruurtiinna de kolley waad aragtaan waxyaabaha ay soo bandhigeen Facdan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxdo madrasada Fatxi tani markii la aasaasay